madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo loo doortay la hogaamiyo xisbiga midowda nabadda ee horumarka wuxuu tafaasiil ka bixiyey ujeedka xisbiga loo aasaasay munaasabad weyn oo xisbiga maanta muqdisho ay ku yeesheen aasaaska xisbiga midowda nabadda iyo horumarka waa wax arrin qadiyad weyn ah oo in badanna laga soo fikiray walaalayaal waxaan rabnaa xisbigani inuu astaan u noqdo ou ka mid noqdo horyaalka xisbiyada faraha badan ee horyaalka ah ee dalkan u dhismaya maanta inuu ka mid noqdo ouna la shaqeeyo ouna la midoobo ouna wax ku biiriyo ra'yi sidii loo heli lahaa dowlad soomaaliyeed oo dimuqraadi ah mabaadi cadcad oo aan lagu kala leexan karin dimuqraadiyaddu sideedaba waa maaraynta afkaarta kala duwan iyo masaalixda kala duwan ay dadku leeyihiin xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha xisbigan wuxuu soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay dhabbaha dimuquraadiyadda wadatashi dalka lagu maamulo iyo ilaalinta qawaaniinta dalka u taal isagoo khusay inay muhiim tahay in talada lagu wareejiyo sife sharciya laguna qabto sifa taalamida meel dhexe oo qof walba cabsidii ay qabtay ay ka maqan tahay ay ka arkayso in talada la marsiiyo waa nidaamka dimuqraadigaa tan labaad waxa waaye nidaamka dimuqraadigaa in talada dalka si sharci ah oo hore loogu heshiiyey oo lagu ballamay in lagu yimaado talada dalka xukunka dalka in lagu gaaro sifo qaanuuni ah oo horey looga ballamay oo lagu heshiiyey oo aan meelna looga leexan qodobka koowaad keeda labaad waxa waaye talada marka la yimaadana in si sharci ah qawaaniinta dastuurka ka soo bilaaw qawaaniinta kaloo kala duwanoo dhan dalka taladiisa in lagu haayo iyo awoodda qaanuunka iyadoo la raacaya mar walba iyadoon marna la isku dayayn qaanuunka in laga weynaado iyadoo marna aan la isku dayayn qaanuunka in la barbar maro iyo in ilaalmadaas qaanuunka hay-adihii ilaalinaya iyo dadkii la ilaalinayo oo lagu xushmeeyo loo sameeyo midda saddexaad ugu dambaysa waxay tahay muddada talada lagu igmaday markay dhammaato si qaanuuni oo nidaami ah inaad ayadana uga tagto oo aadan oo aadan talada ka sii laalaacshoomin oo aadan ka raaracsan guddoomiyaha xisbiga midowda nabadda ee horumarka xasan sheekh maxamuud wuxuu soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay xoojinta wadahadalka somalilan iyo soomaaliya wuxuu xuseyna wakhti badan ay geliyeen muddadii talada uu hayey waxaan rabaa sida halkan looga dhawaajiyey maanta duruuftaasi waa isbedeshay walaalahaasina waa maqan yihiin oo waxbay tabanayaan magaca dowladnimada ayay wax ku tabanayaan magaca dowladnimo in lagu oo wax looga bi'iyey ayay taabanayaan waxaa ila habboon marka dadka soomaaliyeed dowlad iyo shacabba inaan walaalahaas garaawshiyana siino una markeennana aan u geyno oo aan u tagno oo aan midnimadii iyo dowladnimadii iyo walaaltinimadii inaan qaadno oo aan agtooda geyno waa hubaa in aanay nagu soo celinaynin laakiin inaan aad intaan uga fikirno sida si ugu fiican dhibkii dhacay iyo mashaakilkii dhacay ee magaca dowladnimada loogu geystana inaan garaawshiyo buuxa ka bixinno xisbigan uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa ka soo dhex muuqanaya xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ujeedka xisbiga ugu weynna waxay tahay sidii talada ay ula wareegi lahaayeen marka la gaaro laba kun iyo labaatanka taasoo dalku geli doono loolan doorasho nooc walbay ku timaadaba cabdulqaadir okey v o a muqdisho